fast. Hello! we can always.
duhur wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waa duhurnimo sabti ah sideedda bisha abril sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo weliba bogga internetka ooad caalamkao dhan nagala socotaan v o a somaali com idaacadda waxaa idinla socodsiinaysaa anigoo ah sahre ciidla nuur waxaanaad maqli doontaan barnaamijkii dhallinyarada maanta barnaamijkeena duhurnimo ee dhallinyarada maantana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a dhallinyarada ku dhaqan gobolka mudug iyo doorka ay ka ciyaari karaan nabadgelyada gobolkaasi haddana ay iftiimiyeen noloshii cusbeed oo gaalkacya hadda iftiinka ay u furtay ama gaalkacya bilicda u furtay dhallinyarada kadib waxay sameeyeen miigii ayay u baxeen dad badanoo kala shekisanaa ama colaado badan in badan ay isku jireen ayagoo is yaqaano ayagoo awal hore isku yaqaano isguursan jiray kadibna colaado kala gooyey ayay waxay sameeyeen markay tageen dadkii isugu keeneen qodobadaasi ciyaarihii iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida milatariga waddanka shiinaha ayaa dhowlatus ka bilaabay meele aan aada uga fogeyn dalka taiwan maanta oo sabti ah iyaga oo taasina ku muujinaya cadhada ay ka qaadeen madaxweynaha waddanka taiwan oo booqasho ay ku timid dalka maraykanka kulan la yeelatay guddoomiyaha aqalka hoose ee koongareska maraykanka kevin mccarthy iyada oo wasaaradda difaaca ee taiwan ay sheegtay inay si degan uga jawaab celin doonto howlgalladaasi dhowlatuska milatari ah ee ay china ka bilaabeen hareerahooda dhowlatuskan oo lagu dhawaaqay maalin uun kadib markii ay madaxweynaha waddanka taiwan ay ka laabatay dalka maraykanka iyadoo si weyn looga sugayey markii shiinuhu uu cambaareeyey kulankii uu afhayeenka aqalka wakiilada maraykanka uu la yeeshay iyagooo ku kulmay magaalada los angeles ee gobolka california dalka china ayaa u arka taiwan in si dimuquraadi ah loo maamulo in ay tahay dhul ay shiinuhu leeyihiin oo aan ka madax bannaanayn iyadoo shiinuhu aanu weligii ka fogaanin inay xoog u adeegsadaan jasiiraddaasi taiwan in ay kula macaamilaan kuuriyada koonfureed iyo maraykanka iyo weliba dalka jabaanna waxa ay ku baaqeen in la xoojiyo taageerada caalamiga ah ee dadaalada lagu mamnuucayo shaqaalaha ay kuuriyada waqooyi u dhoofiso dalalka dibadda iyo weliba in la xakameeyo wasaaradda difaaca internetka ee dalkaasi taasi oo lacagaha laga helo lagu maalgeliyo hubka niyukliyeerka ergada sarsare ee maraykanka kuuriyada koonfureed iyo jabaan ay u qaabilsan hubka niyukliyeerka ayaa maalintii jimcihii shalayto waxa ay kulan ku yeesheen magaalada caasimada dalka kuuriyada koonfureed ee siyool waxaanay kaga wada hadleen sidii wax looga qaban lahaa kororhka gantaalaha hubka niyukliyeerka ee la sheegay in ay farsamaynayaan kuuriyada waqooyi tijaabadii ay dhowaan sameeyeen kuuriyada waqooyi ayaa muujinaysay in ay weli goclo ugu jiraan inay helaan gantaalo horumarsan oo ay ku weerari karaan maraykanka iyo xulafadiisa halkii ay wadahadal kale ka geli lahaayeen intaasi dhegaystayaal waxaa ku eg warkii dunida wanaagsan iyo ramadaan kariim ayaanu dhegaystayaal idin leenahay halkaasi aad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaanu gudagelaynaa haatan ku soo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa magaalada gaalkacyo noogu soo diyaariyey wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee idaacadda v o e da toddobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaanayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug hadduu eebaydma toddobaadkan barnaamijka madasha dhallinyarada waxaanu kaga hadli doonaa qaar ka mida dhallinyarada magaalada gaalkacyo gaar ahaan dhallinyarada isdhexgalka gobolka mudug ayaa bilaabay olo-olo dadka reemiyiga ah wacyigelin loogu sameynayo kadib markii muddooyinkii ugu dambeeyey gobolka xaaladiisa nabadgelyo ay aada u soo wanaagsanaaneysay inkastoo muddooyin hore ay deegaanada miyiga ahayd halka salka u ah colaada gobolka mudug haddaba qaar ka mid a dhallinyarada madasha nabadda iyo isdhexgalka gobolka mudug ee dhowaan tagtay deegaanada miyiga dhinaca waqooyi bari ee gobolka ayaa barnaamijka marti iigu ah mahad maxamuud sahal cabdi macalin maxamuud xuseen cabdi dhuux dhammaan waxa ay ka mid yihiin dhallinyarada isdhexgalka iyo nabadda gobolka mudug ee kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee idaacadda v o-da aan ku hormaro gudoomiye ku-xigeenka golaha sare ee madasha dhallinyarada mahad maxamuud sahal kusoo dhawow marka xigta safarkiina iyo muhiimadiisa iyo halkii aad tagteen
bismillaah alxamdulilah marka hore waxaan mahad celinaya ilahi subxaana watacaala halkan nagu kulansiiyey marka labaad waxaan mahad celinayaa idaacadda v o a iyo shaqaalaheeda dhammaan ugu horeeya cabdiwaaxid haddana la fadhiya cabdiwaaxidow waxaan tagnay haddaan ka warbixiyo safarkeenii miyiga waxaan tagnay laba goobood oo la kala yiraahdo jeexdin iyo laamo calibiid oo aada looga garanayo gobolka mudug labadaas goobood waxaa ugu tagnay dad reemiyo aada u tiro badan dadkaasina dad waxay ahaayeen islaam ah si fiican bay noo soo dhaweeyeen waxaan kala kulanay warbixin fiican waxaan isla qaadanay inaan maaragta ka wada shaqeyno nabadda waxay ahaayeen dad nabadda u diyaarsan laakiin u baahan in la isxasuusiyo nabadda muhiimadda ay leedahay dad islaam ah oo waxa weye ayagoo kala shakiyey bay ahaayeen annaguna waxaan ugu tagnay inaan anagoo isku duubano dhalinyarada socotaahoo gaalkacyo waagi hore waxaa la ohan jiray laba dhinac bay kala tahay hal dhinac anagoo isku hal anagoo hal dhinac isku ah oo gaalkacyo guuda ayaan u tagnay dadkaasna waxaan isla fahanay qaabkii ayaguna ay u noqon lahaayeen bulsho reemidoga oo reemiya oo isku farah meesha ay isku dheelmadaan oo ayagu ay kala shakiyaan inay shakigaas iska saaraan oo maaragtay ay nala qaataan muhiimadda hawsha aan wadnan oo nabadda ah waxaan kaloo aan noo qorshaysan inaan ku laabano haddii ilaahay idmo oo ayaga kulan kale lasoo sameyno halkaas waxaan kasoo kala soo kulannay hawl aada u muhiimsan oo madashu keligeeda iyadoo ay maaragtay isku abaabushay aad baa umahadsanta
aada baa umahadsan tahay maxamed maxamuud saal macalin in xilligan wacyigelin dhalinyarada ay sameyso tagta deegaanada miyiga ah ma u aragtaa muhiimad gaar ah oo nabadda iyo wada degnaanshaha dadka wax ka tari karta bismi illahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay cabdiwaaxid adiga iyo idaacadda v o e da u mahad celinaya dadaalada aad ku bixinaysaan barnaamijyada dhalinyarada run ahaantii safarkaas muhiim buu noo ahaa waxaana weeyaan waxaan keenay safar ka dhaliyey inay dhalinyarada madasha isdhexgalka ku baxaan deegaanada baadiyaha kadib markii magaalada wacyigelin badan laga sameeyey iyo isdhexgal badan noona suurto gashay ilaahay fadligiis inay magaaladii amnigeedii dib uusoo hagaago dadkina isdhex maraan oo meel walba laisku mari karo ayaa waxaa kaleeftay in baadiyihii dhalinyaradu ay usii ambaqaado muhiimaduna waxay ahayd dadkaas in loo tago loona sheego dad wada dhashay oo mataqaanaa ehela inay wada yihiin nabadana laga wada shaqeeyo beled iyo baadiyaba marka muhiim gaar ayuu noo ahaa kulankaasi waxaana kala soo golanay dad diyaar u ah inay nabadda ka qeyb qaataan ayna noo sheegeen inay arrintaasi soo dhaweynayaan dhalinyarada annaguna waxa weeya waxay noo ahayd kulan muhiim ah kulankaasi dadkaasna waxaa weeyaan dad u diyaarsan hadday helaan wax yar wacyigelin ah deegaanadaas u diyaarsan inay nabadda ka qeyb qaataan waana maadsan tahay
aada maasanta cabdimacalin xuseen dhalinyarada inta badan waxaa dhaliisha dusha looga tuuraa dhalinyarada waxaa lagu dhaliilaa inay colaadu iyagu qeyb ka yihiin xilligan maxaa keenay in dhalinyaradu bilowdo wacyigelin gaar ahaan dhinaca miyiga ah oo aan horay weli loogu arag bismillahi raxmaan iraxiim horta allah subxaana watacaala ayaa meesha lasuga keenay magaceyga waxaa leedahay xuseen cabdi dhuxul waxaa ku magac dheerhay furdug runtii caqabadaha keenay awal dadka waxaa la oran jiray ee dagaalada iyo colaada waxaa hori jira dhalinyara ee ahayd maadaamay eh, hadda dhalinyaradii inta isku yimaadeen oo walaaltinimadii iyo kalsoonidii iyo ay noqotay in wax walba isu keeni karaan dhalinyaro ay noqotay oo dhalinyaradii madasha isdhexgalka ee hogaan u noqotay in labada dhalinyaro inta isku yimaadaan ay sameeyaan walaaltin ayaga naftirkooda kalsooni iyo walaaltinimo inta sameeyaan kadibna magaalada dhexdeeda ee qorshooyin badan wacyigelimo iyo isku imaasho badan iyo kulamo badan ay sameeyeen taas oo mar- kadibna markii noqotay gaalkacyo in laisdhex maray oo barnaamijyo badan iyo sheekooyin badan iyo eh, habeen walba laisdhex maro ay noqotay in eh, dhalinyaradii hogaa- eh, hogaankii awal la oran jiray colaadaha ay ka horin jiray ay ka shaqeeyeen barnaamijkan haddana ay iftiimiyeen noloshii cusbeed oo gaalkacyo hadda iftiinka ay u furtay ama gaalkacyo bilicda u furtay dhalinyarada Eh, kadib waxay sameeyeen eh, miigii ayay u baxeen Eh, dad badanoo kala shekisanaa ama in colaado badan in badan ay isku jireen eh, ayagoo is yaqaano ayagoo awal hore isku yaqaanay isguursan jiray kadibna colaado kala gooyey ayay waxay sameeyeen markay tageen eh, dadkii isugu keeneen wacyigelin baa la sameeyey ayakii ismaxabeeyey dad isu- dad in badan kala maqnaa oo kala fiigsanaa ayaa waxaan u tagnay ayagoo ola- nabadda ayay dhab ka tahay annagana aan isugu nimid oo markii dib markaa isugu keen isugu keenay oo ismaxabeeyey oo qoryihii dhulka laga dhigay oo qof walbaba iyo xabadkiisa iyo is- isa saareen ay yidhahdeen ascafino Eh, maxaa loogu arkay xilligan eh, kulanka dhalinyarada wacyigelinta ah ee deegaanada miyiga muhiimadda aad u aragteen maxay ahayd
aada baa umahadsantahay cabdiwaaxid og sida uu cad macalin iyo cabdidhaxal sheegeenba een, markaan gobolkan mudug ka qabanay gaalkacyo gaar ahaan aan ka qabanay wacyigelin tiro badan oo aan ka sameynay isdhexgal badan oo isbaaradii qalbiga ka qaadnay annaga iyo anagoo kaashanayna maamulka gobolka iyo heer degmo anagoo kaashanayna ciidamada isku dhafka booliiska iyo milatariga anagoo kaashanayna odayaasha nabadda ee heer qaran guddiga nabadeynta annagoo kaashanayna bulshada qaybaheeda kala duwanba dhammaanteed waxaan ku guuleysanay inaan wacyigelin ka sameyno tiro badan magaalada gudaheeda waxaa marka noo soo baxday inaysan gobolka mudug gaalkacyo keliya ahayn ay u baahan tahay miyiga la tago in dadka reer miyiga ah oo n- maaragtay naga aqli badan naga xeel dheeraysan xoogaana dhibaatada xaggeeda ugu badan tahay inaan tagnay noo sababtay waxaa kaloo noo so- oo nagu qasbay oo nagu kalifay eh, sidaa la socotid gobolka mudug dhibaatadiisu badi waxay ka dhacdaa miyiga geel baa lagu kala dhacaa Eh, waxa weye waa la kala shakiyaa xoolaha la kala ceshadaa biyo la-aan baa ka jira oon baa ka jira waxaan iyadana na tusisay oo farta noogu fiiqday dhibaatada halka ka ji- ka jira ayaa farta noogu fiiqday inaan aadno oo sabab noogu noqotay dhalinyaradiina eh, ma aaminsan tihiin inaad baajin kartaan eh, colaad muddo badan halkaa kasoo jirtay oo dad reer guuraa ah xoolo kala haysta wax badan kala tabaya eh, ay ka dhexeeyaan inaad baajin kartaan Een, ilaahay fadligiisa horta marka ugu horeysa anagu dad awood ciidan lamanihin waxaan nahay dad wacyigelina wacyigelintuna waxay qeyb ka tahay awoodda baniaadamku isticmaalo waxaan isleenahay haddaan qofka wax usoo sheegno qofkii islaama oo wax garanaya wuxuu nala qaadanayaa inuu wax wanaaggahu nala qaadan xumaantana wuu ka leexanaya sidaa ogtahay een, markaan ka hor waxaan ka qeyb gaa- qaadanay galkacyo waxaa ka dhacay dagaal tiro badan dagaalkii ugu dambeeyey rag madashan ka mid ah oo aan hadda meeshaan eh, inaan ka xuso aana danayneyn ayaa qorigii xabadii oo dhacaysa ku dhegay dhoontiisa ku dhegay ayagoo la dilidka naftooda halis gashay maalintaas alxamdulilah habeenkaasi waxaan daba wareegnaba maqribkii waxaan ku gaarna anagoo xabadii dhex taagan oo indhaheena boorka qariyay madaxana la dareemi karin habeenkii waxaan ku guule- ku guuleysanay tala annaga iyo dadka meesha waxgaradka oo ay leeyihiin inaan ciidamadii la kala qaado habeenkii marka waxaan isleenahay at least waxaan ka geysan karnaa wacyigelin iyo talabixin intaba waa ku yeelan karnaa awooddaas oo kale waa isleenahay marka sabab waa u noqon kadhaa inay joogsato xabaddu abaabulka la wado oo aan loo kala harin heer maamul heer degmo heer bulsho intaba wax weyn buu sababahaya insha allah Eh, cabdi macalin eh, deegaanada miyiga gobolka marka ay eh, la gaaro xilligan oo kale xilli roobaadka waxaa dhaca colaada dadka eh, xoolo dhaqatada u dhexeeya Eh, biyihii baa laysugu soo rogmayaa daaqii baa laysugu imaanaya haddii marka eh, mar aad tagteen eh, dadkii wacyigelin aad u samayseen xoolihii iyo eh, biyihii iyo cawskiina laysugu imaanaya colaado badanna ay horey uga dhex jirtay wacyigelin mar ah maxay dadka eh, ka tari kartaa mise baajin kartaa colaadii iyo eh, dhibaatooyinka halkaa ka dhici jiray
Een, waa mahadsantaha cad waahid Een, run ahaantii een, allah subxaana watacaala ayaan ka baryaynaa inaan wax dhibaan kusoo laaban deegaanadaas Een, dadkana een, waxaan ku wacyigelinay dad walaala inay yihiin in mataqaana diinta islaamka aysan qabin in qof muslim la dilo in qof isla- xoolihii isla dhaco een, dadkuna waa dad islaam ah een, waa laga yaabaa inay een, een, wax iska dhadhacaan laakiin dadku inta u badan maanta waxay gaareen heel bisayl ah ay u bisil yihiin inay nabadda qaataan inay diyaar u yihiin wax walbo la sameeyo een, waxaanan een, dhallinyarada iyo dadkaas baadiyaha u sheegnay in ay guddiyaal samaystaan inay arrintaas ayaguna mataqaana sida anoo aan dhaxgal u samaynayno magaalada inay u samaystaan ayaguna waxaan rajaynaynaa in een, in isnagu soo laaban dhibtame dadkan walaalahan dad waadhasha yihiin inaan lagala bixi doono roobka soo da-a xata dadku in isdhexgeli doonaan baan rajaynaynaa insha allah
deegaanada miyiga ah ee ha- dhinacii ee, dhalinyarada ee, madasha isdhexgalka dhalinyarada ee nabadda gobolka mudug ay tagtay oo keliya maahan ee, deegaano badan oo colaada ay ka jireen baa jira midiin qorshaysan tahay inaad tagtaan Eh, runtii waa noo qorshaysan tahay waa wax hadda loo bareegaraysan Eh, waana aadi doonaa hadduu ilaahay idmo
Eh, mahad maxamuud sal yaa idinka eh, gacan siinayay howsha safarka ah ee dheer ee deegaanada miyiga ah ee labada dhinacba aad ku tagteen Eh, ma jirta cid gacan idinka geysatay ka dhalinyaro ahaan marka laga yimaado maamulada gobolka iyo eh, dad kale oo wax idinka caawiyay
aad baa umahadsanta cabdiwaaxidow Eh, su-aal muhiim ay weydiisay waana su-aal bulshadu ay maarata dhegta u wada taagayso Eh, markii madasha la arkay dadka badi waxay moodaan madal ay fangaraynayso een, oo dad kale fangaraynayaan laakiin boqolaal jeer baan sheegnay madashan ayadaa isku tashatay ayadaana iskeed u shaqa- u shaqo tagtay jeebkooday ku tagaan jeebkoodana wax ku maamulaan jeebkoodana ugu talagaleen inay meel kasta ku tagaan marka halkaa waxaa kaaga caddayn ka dhah wax aan annaga ahayn inaysan nagu dhex jirin ee jeebkan annagu aan maalno
Eh, cabdimacalin eh, haddii kulamada aynkaas ah ee dadka remiyiga loo qaban loo qabanayo loogu tegayo maxaa faa'iida ah oo dadku ka dhaxli karaan Een, runtii waxaan rajaynaynaa een, kulankaasi ama kulamada kale lagu tegi doonaaba inay faa-iido noo noqon doonaan Een, annaga iyo dadka walaalaheena reemigana la dhashay Een, waxaan rajaynaynaa inay kasoo baxdo isdhexgal iyo is-aaminaad iyo wada dhalasho iyo in dadku ay isku tanaasulaan ayna gaaraan heer ayagoo dadku mataqaana wada daaqaan deegaanadaas baadiyaha insha allah dhalinyarada isdhexgalka madasha nabadda gobolka mudug ee aas-aaskeedii waxay ka bilaabatay gobolka magaalada gaalkacyo xilli colaadii ay taagneed hadda eh, miyigii baad u gudubteen inkastoo muddo hore dhalinyarada lagu dhaliili jiray eh, in amaba eh, nabad nabadeynta gobolka gaar ahaan magaalada ka socota in aan miyiga la gaarsiinin hadda waad u gudubteen adinka Eh, fariimaha ugu dambeeya aad bulshada u direysaan ama aad isleedihiin muhiim bay u tahay in dadka eh, ogaadaan maxay tahay
Een, bismillahi alxamdulilah Een, horta saa sheegto eh, cabdiwaaxid waxaa lasoo maray waddo dheer oo dhibkeeda caqabadeeda leh oo faa'iidadeeda leh Een, dhallinyarada nabadda iyo isdhexgalka gobolka mudug waxay u dul qaateen oo u dhowr adeegeen inay soo maraan waddadaas adag oo usoo gudbaan maanta inay een, u taagan yihiin in bulshadooda ay wax ka bedelaan oo ay hawshii ay ku jireen oo adayg ahayd inay jilciyaan Een, anigu bulshada gobolka mudug degan iyo dhammaanba soomaaliya waxaan ugu baaqayaa dhalinyaradu marka ugu horeysa waa awooda kaliya ee dalka lagu burburin karo laguna dhisi karo in dhalinyaradu awoodooda ay isticmaalaan ayagoon hay-ad fiirinayn ayagoon maamul kaliya wax ka fiirinayn in waxaan ugu baaqayaa qof kasta oo dhalinyara marka ugu horeysa uu ka qeyb qaato maskaxdiisa ku bixiyo awoodiisa ku bixiyo fikrigiisa ku bixiyo inuu ka shaqeeyo nabad iyo horumar waxaan gaaraynaa markaas in bulshada qeybaheeda kala duwan waalidka iyo macalimiinta iyo waxaan kule waxgaradku waa ay nala fahmaan meeshaan u socno ayagoo naga aqoon badan runtii waxaan u baaqayaa mar labaad een, maamulada iyo reer miyiga xoolo dhaqatada inay nala fahmaan waxa aan wadno way nala fahansan yihiin runtii labaduba oo la-aantood ma shaqaynaan haddana howlahan maamul la hoosgelin oo maamul uusan nala ogeyn miyigu hadduusan noo war noo imaado uusan orana ma aana tagneen marka waxaan u baaqayaa inta nabadda jecel inay ku dhiiradaan barnaamijka nabadda ay dhalinyarada wadaan oo isxilqaanka ah dadka reer miyiga waxaan u baaqayaa inay ayaguna fahmaan dantooda waxaa loo soo aadayaa miyiga ma ahan dan nin reer galkacyood uu leeyahay waa dan ninka reer miyiga asaga ku xiran waay inuu kala shakiyo waxaan hadda hameen dhumaaldhow u tagnay niman oo dhalinyaro ayaguna ah oo qoryo wata waxaan wareysanaa waxaan ihi ninka halkaa degani sunni islaama maahan haa buu yidhi salli buu wataa kitaab jaamacana gacanta ku sitaa qorina waa wataa waxaan ihi ninkaas waa nin islaam waa nin islaam waa tahay maxaa u- u- ugu socotaa wuxuu yidhi ninkaas waa iska waa iska celinaya waa igu soo socdaabi waa ka shakisan yahuu yidhi gurigii wuxuu yidhi habeenkii kama casheeyo maalinta cadna iska badaaba mar baan wuxuu yidhi anoo ordahaya imaadaa buu yidhi oo rag ila socdaan Een, markaan qaxo wuxuu yidhi islaam habeenkaas gabadha aan qabana waa qaxdaa buu yidhi laftigeeda waa ka baqayso gurigii lagu kufsado ayadina waa carartay yani awal ragga kaliya qaxi jiray waagii hore laakiin hadda macaa gabdhihi qaxa waxa weye gabadha in la kufsaday ka baqaysa ilaa ninkiyaa maqan ninkiina iska badaawa naftiisu la cararay marka caqabad weyn baa jidhay caqabadaas jidha waxaan kaga baaqaynaa dhammaantiin bulshada gobolka mudug inay ilgaara ku fiiriyaan wixii lasoo maray ay fiiriyaan meesha hadda la marhayana ay fiiriyaan hal sano keliya oo aan nabad ku jirnay maxaa faa'iido noo ah inay fiiriyaan toban boqol boqolaal sano oo lasoo maray oo dagaal lagu soo jiray maxaa lasoo maray ayaa inay dib u fiiriyaan markaas usa baxaysa wanaag aad umaad
mahad suu sheegay walaalkay arrintaasi waa arrin sax ah deegaanadaasna baadiyaha dhib badan ayaa ka jiray laakiin alxamdulilah waxaan rajeyneynaa inay dadkaas ka baxaan adduunkana waxaan u baaqaynaa iyo bulshada caalamka iyo dowladda iyo waddanka inay dadka reemihiga loo fidiyo wacyigelin iyo gargaar bani-aadan oo arrintaasi loo sheega dadkan inay walaal yihiin dadka waxaa isku diraya waa biyo la-aanta iyo wax meelaha ka jiro in dadkaas ceelo loo sameeyo ay dadkaas qof walba gurigiisa uu biyo ku helo markaasna waxaa imaanaysa dadku inay miirsadaan baadiyaha ogaadaan waxa haddan ugu jirto gobolkana dhib badanuu soo maray maanta uma baahna maanta xilli colaad iyo dhib adduunka waxaa maanta uu marayaa istiraatiijiyad kale u gudbay in dadka waxyaalo kale laga fekero maanta laga fekeri lahaa in qof walaalkaa la dilo in xoolo la dhaco maanta heerkaas waa laga gudbay adduun iyo aakhirana midna ma fiicno marka waxaan rajeyneynaa in dadka walaalaha remihiga ayaguna arrinta talada nala qaataan dadka dhallinyarada ee magaalada gobolka mudug ka dhaqana guud ahaan ama madal dhagal ha noqdeen ama dhallinyaro kale ha noqdeen inay iyaguna ka qayb qaataan arrintaasi sida deegaanka lagu soo dabaali lahaa nabad dhallinyarada waa aadan ugu mahad celinaya dhallinyarada isdhexgalka iyo nabadda ee isxaqlaqaan gobolka mudug intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii madasha dhallinyarada ee idaacadda v o e da oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug toddobaadkan barnaamijkeenna waxaanu ku qaadaadhigaynay dhallinyarada iyo doorka ay ka qaadan karaan wacyigelinta nabadda gaar ahaan deegaanada miyiga ah barnaamijka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo cabdiwaaxid macalin isaaqa intaynu barnaamij midkan la mida mar kale dib ugu kulmi doonno hadduu eebba idmo waxaanu idinkaga tegayaa ismaqal dambe oo xiisa leh
aad buu mahadsanyey cabdiwaaxid macalin isaaq oo barnaamijkaasi madasha dhallinyarada nooga soo diray magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug haatan dhegaystayaal waxa aynu ku dulmaraynaa qayb ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweynaa duhurkan maanta mas-uuliyiin ka kala socota wadamada kuuriyada koonfureed maraykanka iyo jabaan ayaa ku baaqay in la xoojiyo taageerada caalamiga ah ee dalladda lagu mamnuucayo shaqaalaha ay kuuriyada waqooyi u dhoofiso dalalka dibadda iyo weliba in la xakameeyo weerarada dhinaca internetka ee dalkaasi taasi oo lacaga ka hela in ay ku maalgeliyaan hubka nuyukliyerka ee dalkaasi kuuriyada waqooyi ay samaystaan ergooyinka sare ee ka socda maraykanka kuuriyada koonfureed iyo jabaan u qaabilsan hubka nuyukliyeerka ayaa jimcihii shalayta ku kulmay magaalada seoul ee caasimada dalka kuuriyada koonfureed waxaana ay ka wada hadleen sidii wax looga qaban lahaa kororhka gantaalaha hubka nuyukliyeerka ee ay samaysanayso dalka kuuriyada waqooyi haatan dhegeystayaal dhinacii qasaidka bisha barakaysan ee ramadaan aan ugu talagalnay ayaanu jaleecaynaa صل يا رب على محمد صل يا رب عليه وسلم صل يا رب على محمد صل يا رب عليه وسلم الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد أول إيو آخر أدواي الله وينا كسو إشارتي أول إيو آخر أدواي الله وينا كسو إشارتي أنبياء شاتها إمام كون أحمد أمسيلكا ما لأومي أنبياء شاتها إمام كون أحمد أمسيلكا ما لأومي صل يا رب على محمد صل يا رب عليه وسلم صل يا رب على محمد صل يا رب عليه وسلم الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد محمد صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد isimadaada urkee ku yaale axmed dhammaanta ku oomi maaye isimadaada urkee ku yaale axmed dhammaanta ku oomi maaye asal samow aamina igaarteed adiga haawa imaam jabriile asal samow aamina igaarteed adiga haawa imaam jabriile صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة السلام عليك يا سيدي
naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee nebi maxamed ayaannu leenahay annaguna qasiidadaasina waxay ugu dambaysay idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laantaaf soomaaliga ee v o a intaynu mar kale hawada ku kulmayno dhegaystayaal waxaanu idinkaga tegaynaa dhammaantayo sidaa iyo nabadgelyo iyo ramadaan wanaagsan
صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد aminimaantaada yaan ogeyne ammaana dooraa tahay imaan nuur aminimaanta yaan ogeyne ammaana dooraa tahay imaan nuur alla wixiis ku faray waa adkayse aayad qur'aan ah adeegsataaye alla wixiis ku faray waa adkayse aayad qur'aan ah adeegsataaye صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد الصلاة السلام عليك يا سيدي محمد sameeyaa